Dallada dhalinyarada Somalilan ee soonyo ayaa bulshada ku dhaqan deegaanada Somalilan gaar ahaan gobolka Sanaago ku baaqay inay ka shaqeeyaan nabad ku wada noolaanshaha iyo isdhexgalka bulshada magaalada Ceergaabo ee xarunta gobolka Sanaag ee Somalilan ayaa waxaa muddooyinkii dambe ragaadiyay dagaal beeleedyo dhex marayay beelaha walaalaha ah ee wadadegan magaaladaasi taasoo saameyn weyn ku yeelatay nolosha bulshada gudoomiyaha dallada dhalinyarada Somalilan ee soonyo ayaa ka hadlay muhiimada ay nabadu u leedahay bulshada gobolkaasi isagoo bulshada ku dhaqan deegaanada Somalilan ugu baaqay inay ka shaqeeyaan nabadda iyo horumarinteeda anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca dallada ugu horreyn waxaan halkan hambalyo uga dirayaa runtii golaha tobnaad ee dallada dhallinyarta somalilan ee soonyo oo maanta lahaa kulankiisii afartan iyo sagaalaad ee golahu dallada heer qaran ee somalilan ee soonyo uu ku soo gabagabeeyey magaalada hargeysa xaruntan dallada dhallinyarta somalilan ee soonyo ugu horreyn waxaan halkan baaq nabadeed uga diraya dhallinyarta reer somalilan ee gobolka sanaag gaar ahaan degmada ceerigaabo oo aan leeyahay dhallinyaro aynu nabadda ka shaqayno oo aynu dhammaan ka hortagno wax kasta oo liddu ku ah nabadda iyo in bulshada ku dhaqan gobolkaas aynu waxa weeye kala geyno inagoo og nabaddu dhibaatada ay leedahay iyo saamaynta ay waxbarashada iyo horumarka bulshada ay ku leedahay gudoomiyaha ayaa sidoo kaleeto madaxweynaha somalilan ugu baaqay inuu wax ka qabto sixir bararka oo uu sheegay inay bulshadu la daalaadhacayso sixir bararka oo runtii meel aad u sarraysa maraya ay waxa weye wax ka qabtaan khaasatan markaad eegto maanta shidaalka oo waxa weeye isaguna aad u sarreeya maadaama inta badan lagu jaangooyo sixir bararka marka ugu horraysa ee waxa weeye uu shidaalku kordhaba waxa weye maciishadii asaasiga ahayd way kordhaysaa marka madaxweyne waxaan ku leenahay ka dhallinyar ahaan dareen dheer baanu ugu soo jeedinaynaa in waxay bulshada maanta sixirbarku meel aad u sarraysa marayo marka waxaan soo jeedinaynaa madaxweyne inaad wax ka qabato